bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka beenimey rediyo jawhara qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ansixiyey wax kabeddelka dastuurka dalka biyoyarida ka jirta webiga shabeelle oo saameyn xoogan ku yeelatay dadka iyo duniyada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan guddoomiyaha ay dhamaarinta musiibooyinka oo konton booydood oo biyo ah gaarsiiyey deegaano deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug dowladaha kenya iyo soomaaliya oo ka hadlay dab ka kacay islii dibaddan waxaad ku dhegaysan doontaan gantaalada iiraan oo gaaray dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawar idinahay kuwada ugu door karoon haatan waxaad kusoo dhowaataan warkiyo intaasi ka faahfaahsan waa habeennimo arbacaa khamiisna ay soo galaysa taariikhdan ay ku beegan tahay afarta bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaatan saanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ansixiyey wax kabeddelka dastuurka dalka cabdicasiis ibraahim ayaa muqdisho ka soo diray xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada aqalka sare ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya ayaa maanta kulan wadajir ah ku ansixiyey dastuurka rasmiga ah ee dalka kaasi oo dib weegis lagu sameeyey dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee la ansixiyey sanadkii laba kun laba iyo toban kulanka oo si wadajir ah ay u yeesheen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana uu shir guddoominayey guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa lagu meelmariyey dastuurka cusub oo ay diidan yihiin siyaasiyiin dowladda mucaaradka ku ah iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland laba boqol saddex iyo labaatan xubnood oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ayaa hab gacantaag ah ku ansixiyey dhammaystirka dastuurka waxaana haa ku coodeeyey boqol siddeetan iyo lix xildhibaan oo golaha shacabka ah iyo soddon iyo toddoba ka mid ah sanatarada aqalka sare guddoomiye aadan madoobe ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya golaha aqalka sare soddon iyo lix oo fadhida iyo hal qof oo ku soo biiray onlineka ku soo codeeyey yaa waxaa ku noqday soddon iyo toddoba sidaa daraaddeed qof xildhibaan sanatar diiday ma jiro intaas mid ka aamusana ma jiro golaha aqalka sare dhinacaas arrintoodii saasay ku dhammaatay waana ansixiyeen qiibtoodii golaha shacabka in maaragtay ayagana boqol siddeetan iyo lix markii hore saasuu ku qornaa guddoomiyaha ma odaynin waxaa odaynaysay boqol siddeetan iyo shan sidaa daraaddeed ogol waxaa diidda ma jirto aamusna ma jiro boqol siddeetan iyo shan ayaa u ogolaysay ogol aad iyo aadaad u mahadsantihiin marka waxaan rabaa natiijadayna dhammaystiraya maadaama labadii aqal ayagoo gaargaar u codeeyey natiijadaas aan sheegay ku codeeyeen dastuurkii ansaxintiis saasa dastuurkii soomaaliyeed ansax ku yahay taariikh sharafla taabteen aad iyo aadaad u mahadsantihiin
xasan macalin wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in dastuurka uu dhaqan gelayo marka faafinta rasmigaah lagu soo saaro dabcan dastuurkani markii uu dhaqan galo oo uu faafinta rasmiga ku soo baxo dalka waxaa dhaqangal ka ah dastuurkan waa kow waa labo dabcan doorashadii dalka waaba socotaaba dowlad goboleeda hadda ka socotaa gobolka banaadir way ka dhacday waxaaba loo diyaar garoobayaa isku mar dastuurka in aan dhammaystirno doorashooyinkiina ay noo socdaan guddiyada ay noo dhisan yihiin dadweynihii noo diiwaan gashan yihiin iyadana waa ay socotaa marka wax iska hor imaanaya maba ahaba waxaa sheegtay in dastuurka la tashiyo lagala sameeyo dowlad goboleedyada laba ka mid ah dowlad goboleedyada ayaana diiday sidee ayaad arrintaasi ugu jawaabaysaa
waxaan ku waxaa tashiye lagala samaystay dadweynaha soomaaliyeed la tashiyada lagala samaystay qaybahooda kala duwan oo culummadu u horeeyaan dastuurka sidiisa waxaa iskale dadweynaha soomaaliyed iskale dowladda soomaaliyeed ayaana iyo guddiyada u xil saaran oo guddiga madaxa bannaan ee maantay goobjoogga ahaa
qaar ka mid a xildhibaanada iyo sanatarada aqalka sare oo saxaafadda kula hadlay bannaanka baarlamanka kadib ansixinta dastuurka ayaa shaaciyey in maanta soomaaliya ay u soo hoyatay guul islamarkaana dastuurkii laga saaray kumeelgaarka dastuurkii maanta la ansixiyey waa sharaftiinna waa sharaftayda dalka dastuur u yeeshay noloshiinna iyo nolosha jiilka naga dambeeya iyo kuwa joogaba maantay waddanka dastuuru ka wuxuu ka baxay dastuur kumeelgaara wuxuuna yeeshay dastuur rasmiya sida adduunka looga dhaqmo ayaan u dhaqmaynaa hadda kadib xildhibaan qaran haddaata waxaa lagaga baahan yahay inaad ku qanacsan tahay qodobbada socda waa waa waa waa waa waa waa oo ka aamusta oo ku faraxsan tahay qodobbadaas aad ku qanacsan tahay waa wax la yaqaan inaad diidan tahay inta soo rogto meesha qodobkaan qodobkaan dhibkaan u keeni kariyaa kanna waa keeni kariyaa yeelina mayno gobol hebelun u keena xataa anigu ii keena dheh haddaa rabto laakiin aydoo qodobka hadlahay bal ma arkayo waxay leeyihiin maya may la taama karta suulka meelo iska allah maxaa jiro yaa dhammaystiraa marka ma helna heer dhammaystiraa laakiin mihiis haddii laga qabto wallaahi bilaahi waa la hooga waa burbura waa soo cawada ka bilaabato waxaan fiilaynaa hoogga eyuu ka sheegaya in wax ima imaa rabo waana dhammayna waa kaas dastuurkan wuxuu ahaa dastuur kumeelgaar ah wuxuu ahaa dastuur dowlado shisheeye xataa aanan raalli ka ahayn in dastuurkan qabyada laga saaro waxaa hadda maanta daliilkuga ah xildhibaano maanta waa aragteen saacadaha ee la soo gaaray dowlado shishe ayaa soo farageliyey waxay rabeen inay dastuurkan la ansixinin maanta waxay madax jab ku tahay nimankii dhaqaalaha ku bixinaya dowladaha shisheeye cadowga soomaaliya ku ah ayay dhabarjab ku tahay sababto guushii ay rabeen iyo dhaqaalihii ay bixiyeen iyo waxa ay maleegaayeen ee ummadda soomaaliyeed u maleegaayeen wixii meeshay ku baaba'een waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa dastuurkan inuu ka badbaaday gacmo shisheeye iyo faragelin kare sidaad ula socoteenba dastuurkan waxaa looga doodahayay soomaaliya gudaheeda hadday maamul goboleed tahay hadday magaalo madax tahay iyo baarlamaanka gudihiisa hadday tahayba runtii soomaaliya ayaa xoogga saartay baarlamaankan koo iyo tobnaad indhohore ayuu u ahaa waxaan leennahay dastuurkan wuxuu ku hirgelay maskaxda ummadda soomaaliyeed oo maanta hoggaanka uu u yahay baarlamaankan koow iyo tobnaad waa hambalyo bogaadin waa maalin taariikhi ah waa maalintii uu yacnii hirgelay oo la ansixiyey dastuurkii qaranka ee soo socday muddada dheer oo ka soo bilaabato baarlamaanadii hore siddeedaad sagaalaad tobanaad ilaa kow iyo tobanaad maanta baarlamaankii kow iyo tobanaad inuu nasiibka u helay maanta waan ka tirsannahay in si weliba aqlabiyad ah uu maanta lagu gudbiyo yacnii golaha xibnaha golaha labada labada aqal taasna waxay ka dhigan tahay biyiyare ka jirta webiga shabeelle ayaa saameyn ku yeelatay dadka iyo duniyada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan khaalid ismaaciil kacsi ayaa beledweyne ka soo diray kumanaan qoysas oo ku nool beledweyne iyo hareeraheeda ayaa xilligani wajahaya xaalad biyo xumo ee aad u daran kadib marka uu biyo yareeyey webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana ay isbedeleen midabka iyo dhadhanka biyaha webiga shabeelle taasoo ay keentay abaarta ka jirta dalka magaaladu ma lahan ceelal biyoodyo nadiif ah oo dadku ay biyaha ka cabaan waxaana bulshada magaaladaasi isku mid ah u saamaysay xaaladda biyoxumiya webiga shabeelle maadaama bulshada magaalada beledweyne ay ku tiirsan tahay cabista biyaha webiga shabeelle iyo ceelbiyoodyada ku teedsan hareeraha webiga taasoo murjisay xaaladda nololeed ee bulshada ku dhaqan beledweyne iyo hareeraheeda waa arkaysaan qashinkan biyo ku dhex jiray ood arkaysiin si nafta loo siiyo cabitaankeeda waa adag tahay marka arrintaas beledweyne xaalad adagaa ka jirta
waa shaacabdi waaji sheekh axmed nuuriyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan dowladda hirshabelle oo faahfaahin ka bixiya xaaladda biyayaree webiga shabeelle ee saamaynta bulshada beledweyniya hareerada ku yeelatay kadib kormeer uu ku sameeyey xaaladda biyaha webiga shabeelle iyo saamaynta bulshada ay ku yeelatay waxaanuu fariin u diray dadka qashinka ku shubaya hadi jeer webiga shabeelle waa kan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh cabdiwaadi sheekh axmed nuuriyo oo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale islamarkaana sheegay in cudurro ay ka dhalan karaan xilligaani cabista biyaha webiga shabeelle ee dhex mara beledweyne codsadayna in gurmad deg dega lala soo gaaro bulshada ku dhaqan beledweyne iyo hareereeda waxaanu yidhi assessment ama kormeer aan ku gaaray oon ku soo sameeyey webigii waxaan rabaa bulshada webiga degan oo beledweyne degan iyo webiga hareerihiisa guud ahaan reer hiiraan reer hiir shabeelle inaan warbixin ka siiyo webiga maanta aan taagannahay meesha hadda aan taagannahay gacanta haddaan taagno dhinaca kaleento ayaa laga arkayaa waxaa qabsaday qashin waxaa qabsaday bacaadkii iyo qashinkii aa isqabtay hadda abaarahan iyo biyo la'aanaan hadda ka qayliyow haynaa oona haysto ilaahay hadduu webigaan raxmad ku soo shubo shan daqiiqa haddana biyo baxa waay waxay u baahan tahay howlgal qashinkaan la bixiyo bacaadkaan la celiyo dadka la wacyigeliyo garabna lagu siiya arrintaas waayahay saamaynta xaaladda biyoxume webiga shabeelle ee bulshada beledweyne ku yeelatay maxaa noogu sheegi kartaa
horta webiga maanta lama cabi karo biyihiisu waa dhinteen xaqiiqdii dadka degan webiga hareerihiisa oo magaalada ka baxsan oo biyaha nadiifkaa aan heli karin waxaan kula talinayaa in kalooriin iyo liin iyo wax inlaa naftu biyo la'aan ma noolaan kartee in laisaga dhiijiyo oo ninkay nafta ku qab xooliyaan xataa cabbi karin waxaa ka ha in la karkariyo waxaa ka dhimaana waxaa ka maaratay waxaa ka imaanaya xanuuno badan sida shuban biyoodka oo kaleento daacuunka laftiisu waa arkaysaan qashinkaan biyo u dhex jiray ood arkaysiin si nafta loo siiyo cabitaankeeda waa adag tahay marka arrintaas waa idinka wacyigelinayaa waxaan leeyahay walaalayaalow nafta intii la maadin karo ha la maadiyo biyoxumada waa jirtaa dawladna waa leenahay oo dawladda hirshabeelle dadaalay soo wadaa insha allahu haddana ay bilowday marka waxaan leeyahay hala loo dhega nuglaado wararka la sheegaayo ha loo dhega nuglaado xaaladda biyaha webiga waxaa lagu tilmaami karaa biyo la'aanaan hadda ka qaylinaynaa webigiina waxa dhex fadhiya waa arkohayse waxa ama qashin ku jiro ama haddii laku roon yahay carri tuur ah oo yaallo wax la soo koobi kara maaha roobaa imaanaa roob markuu yimaadana shan daqiiqa haddana biyo maxaan ka qaylinayna webigeenna saan u yahay in wax laga qabto ma dadka qashinka ku shubaa ilaahay ha ka baqeen war dadka qashinka webiga ku shubaayow ilaahay ka baq walaalayaalow naftiinnaad dhibaatada naftiinnay u imaanaysaa idinka qashinka ku shubaaya hadda meel oo waxaa joogtaa siman dukaan iyo adduunaa kugu yaal laakiin qashinkii soo qaado baabuur ku keentay haddaad haddana webiga ku shubto walaalayaal waxaa ka wanaagsan in god loo qodo in la gubo in la dhe aba dheerey horta bannaan maxaaba u dhigay god aad qodid maa ku dhibay god qod meesha ku gub qashin horta intaasaa ku dha waxaan kula talinayaa in oo qashinka webiga laga daayo waa buuxsamay webigii cudurro badan baa ka dhalan kara shuban biyoodaa ka dhalan kara calool xanuunaa haddaba jira jadaaco iyo daacuunaa ka dhalan kara dhibaatooyin fara badan oo annaga gacmahayna aan kula imaadow hayno cirey ma leh ceel riiga ma leh oo biyo nadiifa oo laga cabo ayaa dhibaatada taalla ay ka mid tahay marka dal iyo dibad ummadda soomaaliyeed khaasatan ummadda reer hiiraan ummadda reer hiirshabeelle oo walaalayaalow alle isu naxariisto waa webigii beeraha lagu waraabsanayo waa webigii lagu noolaay waa webigii wax walba ahay marka beledweyne xaalad adagaa ka jirta xaaladdan indhaha ha loogu soo fiiriyo si gaara dadka muxsiniinta ah oo ilaahay wax uu siiyey dadka inay u gargaaraan doonayo il gaara ha lagu soo fiiriyo gobolka hiiraan khaasatan degmadan beledweyne khaasatan il gaara ha lagu soo fiiriyo dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh cabdiwaadi sheekh axmed nuuriw oo ku magacdheer cambagooyo ayaa sheegay in xaaladda biyo xume ee webiga shabeelle ay saameyn ay ku yeelatay wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha gobolka hiiraan maadaama xilligaani beerahan lagu waraabi karin biyaha webiga shabeelle beeri waa saameeyey biyo laguma waraabsan karo yaanyadii iyo geedmiroodka kulli waa wada qallale cusbaa ku dhalanaysa cusbaa fuulaysaba geedka cusbaa fuulaa mar hadday cusbo fuushana bis waxba miro ma dhalaayo marka dhibaato weynaa webigii ka jirta waxaan u bandhigaynaa in alla intii naxariis la ilaahay ka suko oo bini'aadanimada wax ka taqaano ilaahay wax siiyey inay gurmadu soo sameeyaan webigii waa kaas maanta waa kaas webigii faaruq waa gacanta haddaan taago buundada fiiri bajaadu meeshay marayso waa arkaysaa biyo baxaa laga cabanay hay buurka aan saarannahay biyihii hadhow meeshaanay imaanayiin ay meesha markay yimaadaan maxaa biyo maxay ku jirta waa aad waa afdan daqiiqo marka shalay haddana biyo la'aanan ka baqayn gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa konton boydood oo biyo ah gaarsiiyey deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug yunis duraan cali ayaa galmudug ka soo diray gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma mudane maxamuud macalin cabdulle oo ay weheliyaan guddiga abaaraha galmudug kuna guda jira maalintii lixaad safar gurmad abaaraha ah oo ay ku marayaan deegaanada galmudug ayaa maanta gaaray tuulada qalqaloocan ee gobolka mudug guddoomiyaha hay-adda sodma ayaa si gaar u booqday isgoyska mire ee miyiga deegaanka qalqaloocan halkaasoo dhowaan haraad iyo nafaqo darro ka dhalatay abaarta daba dheeraatay uu geeriyooday allah ha u naxariistee mire xirsi diini oo ahaa oday deegaanka si weyn looga yaqaanay mudane maxamuud macali cabdulle ayaa qiimeyn ku sameeyey xaaladda deegaanka iyo baahida deg dega ay jirta wuxuuna ku wareejiyey guddiga abaaraha deegaanka konton booyadood oo biyo ah si loo gaarsiiyo dadkay abaartu saamaysay loogana hortago khasaare kale oo ka dhasha biyo la-aanta
ya la fiican yaha meye xisi diini allah u naxariisto runtii inuu dacdarro iyo abaarta darteed u dhintane xanuun weynay gu haysaa waana waxayna aheedeen mas-uuliyaddayna mas-uuliyadda dowladda federaalka mas-uuliyadda dowlad maamul goboleedka waxaan runtii halkan u joognana waa runtii inaan bal dadkii intii hartay si looga warqabi karo loo warqabay horta biyo la-aanta aa ka sheegateen magaaladan iyo eridan konton oo mataqaanaa booyadooda ugu talagalnay haddii ilaahi yidhaahdo saacaddan ka bilaabatana kontonkaas booyadooda laydinku wareejinayaa ood dhaansanaysiin haddii ilahi yidhahdo insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa intaan maraynay waxa ugu darhay biyii ahaayeen dadkuna waa sida la sheegayo baadka حتى بيها كتر قفك بالآدم كهدو دون تمرتي بيت كان واكو حجة إذا لفت كذا أنا كم قناة مدونه مركب تكون جير نجارها لا هذا كون جير نجارها لا هذا إلهي نو حنكر جيهنا إنه اه تنا جسوا نجسوا جارو مسؤولية وين أنا صارت عيارهم تي ما أنت إنه قدوميهين يتماي أو أبادت أرنت خانا كويدين تذكر أنت جوجنا أي حرب ده سكر كوسبين يهين waa mas-uuliyadna saaran waa mas-uuliyadna saaran runtii mas-uuliyadna saaran oo runtii ay aheeday inaan anagu gudanno ay aheeday laakiin waa uun culaaska jiro darteed marka ilaahay waxaan ka rajeehaynaa inta hartay inuu alla noo daayo agoonta uu ka tegey mire xirsi diini agoonta uu ka tegene in uun loo loo loo ciidana loo loo tug lahaado ilaahayna ha u naxariisto intii ku dhimatay waana runtii waxaana rajaynaynaa insha allahu tacala inaan saan laydinkaaga laydinkaaga laydinkaaga tigin oo laydinkugu soo noqnoqdo annaguna kolley celadhaanta laftikeeda aan hadda wadno oo ama stateka ka wadno ama aan heer federaal ka wadno ninkuu ugu sarreeyey dalka soomaaliya xaaladaha noocan oo kaleeto aniga waa oo loo xilsaabtay madaxweynaha iyo un ra-isul wasaaraha igaga sarreeyo iyaguna anay ixil saarteen waxayna aheeda runtii inaan wax ka qabto laakiin waa kaxumaa runtii inaan wax ka qabo kaxuma mire waxaa laga yaabi lahay saacaddan inuu noolaan lahaa iyo dadaalkayna iyo wixii dowladnimada laga rabay tabartaa intaas ka dhigta maahana xasidnimo iyo idinkaga maqnaynin inaanan idin daransanayn marka ilaah baa qadaray aadaa u mahadsantihiin ilaahay ha u naxariisto dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa ka hadlay dab ka kacay islii abuukar ayaa warkaas inoo faahfaahinaya dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa war ka soo saaray dabkii baaxadda weynaa ee shalay ka kacay mid ka mid ah moolalka ganacsi ee ugu waaweyn xaafadda soomaalida ay ku badan tahay islii ee magaalada nairobi dabkaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo weliba burbur hantiyadeed oo aad u xooggan iyo sidoo kale dhaawacyo iyadoo dhowr dabaq oo uu ka koobnaa dabkan dhammaanba uu basbeelay saacado badanna uu qaatay dabkan oo ay adkaatay in si fudud lagu damiyo dad badan oo goobtaas ku jirayna waxaa soo badbaadiyey isla dadka xaafadda isliig ku sugan danjiraha dowladda federaalk soomaaliya u fadhiya waddankani kenya ambasador jibriil ibraahim cabdulle ayaa ka hadlay arrintan islamarkaana u tacsiyeeyey ganacsatada soomaaliyeed ee hantidooda ku waaya halkaasi iyo muwaadin soomaaliyeed oo halkaasi ku geeriyootay taasi oo la sheegay inay ahayd hooyo soomaaliyeed waxaana sidoo kale uu sheegay in safaaradda soomaaliyeed ay aad uga xun tahay dabkaasi aadna uga naxday baaxadda uu la egyahay iyo khasaaraha hantiyadeed ee uu u geystay ganacsatada soomaaliyeed ee halkaasi maalgashtay safiirka ayaa sheegay inuu la xiriiray milkiilaha moolka gubtay islamarkaana uu uga tacsiyeeyey khasaaraha xooggan ee soo gaaray dhismihiisa iyo ganacsatadii soomaaliyeed ee halkaasi maalgashtay waxaana sidoo kale dowladda kenya uu ugu baaqay inay baarto qaabka debkan uu ku bilowday iyo weliba baaxadda dhaqaalihii halkaasi ku burburay sidoo kale xildhibaanka deegaanka kamakunji oo xaafadda islii qayb ay ka tahay mudane yuusuf xasan ayaa isaguna ka tacsiyeeyey geerida ku timid hooyadii soomaaliyeed ee ku nafweysay debkii shalay iyo khasaaraha hantiyadeed ee aadka u xooggan ee soo gaaray ganacsatadii halkaasi goobaha ganacsi ku lahaa waxaana sidoo kale uu sheegay inay garab istaag u muujinayaan dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku xoolo beelay wuxuuna ugu baaqay ganacsatada inay isdejiyaan oo dowladda kenya ay garab taagan tahay baaritaan dhab ahna lagu samayn doono ujeeddada ka dambaysa debkaasi debkan oo saacado badan qaatay ayaa markii dambe lagu guulaystay inkastoo dhowr saacadood uu socday haddana dadka iyagoo is-abaabulay ayay ku guulaysteen in ay soo badbaadiyaan dad badan oo halkaasi ku sugnaa goobaha gubtay waxaa ka mid a masaajid halkaasi ku yaalay balse arrinta cibaarada leh waxay tahay qaybo badan oo masaajidkaasi ka mid a oo kitaabo ay yaaleen debka ma qabsan ee qaybo kale oo keliya ayuu burburiyey iyadoo sidoo kale imaamkii masaajidka iyo jamaacadii masaajidka ku jirtay ilaahay uu ka badbaadiyey musiibadaasi oo ay sabab u noqdeen dadka deegaanka oo is-abaabulay debkan ayaa ah hadalhaynta ugu badan ee xaafadda islii ka jirta iyadoo uu ka mid ahaa mid ka mid a dababkii ugu baaxadda weynaa halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatan warka dibadda gantaal laga leeyahay iiraan ayaa kusoo dhacay dhanka turkiga waxaana soo riday ciidamada neeta ee ku sugan bariga badda mediteraneanka qaybo ka mid ah gantaalka ayaa kusoo dhacay magaalada haati ee dalka turkiga mana jiro khasaare nafeed sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga turkiga turkiga ayaa u sheegay dhammaan dhinacyada gobolka in ay ankare ay xaq u leedahay inay ka jawaabto tallaabo kasta oo cadowtinimo oo lagu qaado turkiga warkii habeenimaaad dhegeystayaal kala socdeen rediyo jowharna waa naga intaa